بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baaritaan la sameeyey oo lagu xaqiijiyey in dowladaha imaaraadka carabta ruushka shiinaha iyo yemen ay hub culus ku daadguraynayaan dalka suudaan iyagoo kala taageeraya dhinacyada loolamaya weerar lagu qaaday waddooyinka tareennada faransiiska iyo cabsi xooggan oo soo food saartay xukuumadda baris iyadoo dalkaasi ay ka socdaan waxa loogu yeedho tartanka ciyaaraha olombikada falal isugu jira afduub dhac iyo kufsi aan xad lahayn oo si joogto ah uga dhacaya waqooyiga etoobiya afar sane kadib waa sidee xaaladda gobolka tigree oo ay weli ka jiraan musiibooyin ka dhashay dagaallada sokeeye waxaad kaloo caalamulyoom ku maqli doontaan ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda oo mar kale weerar xoogugal ah ku sameeyey masaajidka barakaysan ee alaksa tobannaan ruux oo ay gacanta ku dhigeen iyo muraabidiinta oo gacmaha ula tegay sahaynada nijaasta ah ee masjidka ku soo xadgudubtay maraykanka iyo ingiriiska oo duqaymo culus ka fuliyey gobollo dhaca waqooyiga dalka yemen ciidanka militariga yukrein oo markii ugu horraysay duqayn culus ku qaaday garoon militari oo mid ka mid ah gaasaska ruushka ay ku leeyihiin jasiiradda alqiram faa'iide intee la'eg ayay insaanka u leedahay tamaandhada amba yaanyada waase kuwee dowladaha ugu badan ee soo saara iyo kuwa dhoofiya qodobbadaas iyo xubintii wargaysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay ko iyo labaatanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waddanka faransiiska ee dhaca galbeedka qaaradda yurub ayaa saacadihii lasoo dhaafay martigeliyey weeraro qarribaad ah oo lagu beegsaday waddooyinka tareennada ee isku xira gobollada kala duwan ee dalka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qaaradda kooxo aan heybtooda la garan ayaa burburiyey ilaa saddex waddo oo tareennadu isticmaali jireen halka maamulayaasha faransiiska ay sheegeen in la fashiliyey midka afaraad fawdo ayaa camiimtay goobaha laga raaco tareennada waxaa ku xayirmay kumanaan ruux waxaa la joojiyey safaro dhowr ah halka dib loo dhigay kuwo kale iyadoo sidoo kale la celiyey tareenno kale oo boqolaal kun oo dad ah ka soo waday waddamo ka tirsan yurub dhacdooyinkan ayaa dhacay saacad uun ka hor inta aan dalkan laga furin tartanka ciyaaraha olombikada ee ay martigelinayso baariis dowladda faransiiska ayaa heegan gelisay ciidankeeda una diyaargarowday sidii wax carqalad ah aysan uga dhici lahayn caasimadda inta lagu guda jiro ciyaarahaasi balse xisaabta kuma darsan wixii shalay dhacay waxaa la laalay codsiyo ay soo gudbiyeen kumanaan kun oo dad ah oo doonayay inay ka soo qayb galaan ciyaaraha olombikada sababo la xidhiidha halis amni halka ay baaqdeen dad gaaraya boqolaal kun oo kale oo safar ka soo ahaa cawaasim ku yaala yurub والقطارات في اوروبا بيعتمد عليها بدرجه كبيره رحلات marka la joogo yurub tareennada waa kuwa si aad ah loo adeegsado waxaa la joojiyey safarro badan halka kuwo kale dib loo dhigay sidaas oo kale waxay ku dhacday tareennada ka imaanaya jarmalka biljimka iyo magaalooyin kale oo yurub ku yaala say u qaadaan ama u keenaan dadka doonaya inay ka soo qayb galaan ciyaaraha olombikada ama kuwa faransiiska ah ee fasaxa ku jira faranse waxay u diyaargarowday wax walba oo dhici kara in marka laga reebo waddooyinka tareennada فرنسا كانت مستعدة لكل شيء إلا موضوع السكك الحديدية على ما يبدو howlahani qaribaadda ah ayaa ku soo aaday iyadoo sidoo kale faransiiska ay u ahayd maalinka fasaxa weyn oo ah fasax sanadla ah oo ay qaataan dadka u dhashay dalkan iyagoo u damaashaad iyo nasiino taga gobollada kale ee dalka iyo sidoo kale qaybo ka mid a yurub howlgalladan lagu beegsaday waddooyinka tareennada faransiiska ayaa lagu eedeeyey laba dhinac kan koowaad waa kooxaha bidixda xagjirka ah waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inay ka dambeysay ruushka oo dagaal adag kula jira reer yurub si sumcaddooda dhulka ula galo اليوم الجميع يعني تحت صدمة ال- هذا العمل التخريبي ولكن maanta dadka dhan waxay la amakaagsan yihiin falkan qarribaadda ah laakiin waxaa xusid mudan in dadka wax qarribay ay si fiican u garanayaan hawsha ay qabanayaan iyo hadafka ay beegsanayaan waxay si gaar ah diyaaradda u saareen shirkadda korontada siisa tareennada si ay u joojiyaan isu socodka fawdan ay u abuuraan waxaasoo dhammi waxa ay dhaceen iyadoo ay jiraan feejignaan amni dadkuna waxay ku tuhumayaan kuwa bidixda fog inkastoo ay baaritaanadu socdaan culimmada dembiyada waxay sheegeen in faransiiska oo dhan uu hadaf u yahay ruushka isaga ayaana lagu tuhumayaa inuu ka dambeeyo falalkan فرنسا مستهدفة من قبل روسيا ويأتي يعني في المرتبة الثانية ربما من حيث الاتهام آه، ال- روسيا ربما تكون وراء هذا العمل dhacdooyinkii ka dhacay faransiiska ayaa gelgelay dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda iyadoo ay soo baxday cabsi laga qabo inay dhacaan weeraro kuwan ka xoog badan waxaa si deg deg ah loo joojiyey duulimaadyadii ay samaynayeen diyaaradaha warar soo baxaya ayaana sheegaya in weerar qarax ah uu ka dhici karo garoonka baariis أول كان يعني الأمر متوقعا كون آه، حركة الطيران ستقف arrintan waxay ahayd mid lasii filayey duulimaadyada ayaana joogsanaya laga bilaabo lixda galabnimo ilaa caawa oo dhan way falan karaan in waxaan oo kale ay dhacaan feejignaanta amni ayaana ah mid sarraysa هناك عمل haddii ay jiraan falal argagixiso iyo kuwa qarribaad ah feejignaanta ayaa sare loo qaadayaa faransiiskuna wuxuu aad uga cabsi qabaa in wax dhib ah dhaco inta lagu guda jiro furitaanka ciyaaraha olombikada يعني من آه، حدوث أي أمر طار في آه، افتتاح هذه الألعاب الأولمبية tartanka ciyaaraha olombikada ee ka dhacaya baariis ayaa dowladda faransiiska u soo jiiday dhibaatooyin kala duwan waxaana dhacay wixii lasii saadaalinayey iyadoo maalmaha soo socda la filan karo inay dhacaan weeraro dhiig badan uu ku dato cabsida faransiiska ayaa isugu jirta dhowr qaybood mid waxay kaga imaanaysaa bulshadiisa xagjirka ah waxay sidoo kale ay ka cabsi qabtaa weeraro uu soo abaabulo ruushka iyo sidoo kale weeraro argoosi ah oo kaga imaada dhallinyarada muslimiinta ee ciilka u qaba dowladdani ku cambaxday la dagaalanka allah rasuulkiisa diinta islaamka iyo muslimiinta intaba أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo elyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo dhoweeyo walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyaas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa suudaan tribune kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan qulqulka hubka kusii jeeda suudaan oo lixaadsaday iyo dowlado hor leh oo ku lug yeeshay colaadda sokeeye ee dalkaasi ka socota wargeyska oo soo xiganaya warbixin ay soo saartay hay-adda amnesty international ayaa shaaca ka qaaday in uu si xowli ah ku socdo hubka casriga ah ee ka imaanaya wadamada shiinaha serbiya turkiga imaaraadka ruushka iyo yemen kuwaasi oo ku socda dhanka wadanka suudaan si loogu sii horiyo colaadda u dhexaysa suudaaniyiinta ee u kala safan burhaan iyo xameeti hay-addan ayaa warbixin uu ka soo xiganayo wargeyskan cinwaan uga dhigtay hubka cusub ee hurinaya colaadda suudaan waxayna warbixintu diiwaan gelisay hub aad u tiro badan oo loo wareejiyey dhanka suudaan taasi oo ay sheegtay inay meesha ka saarayso cunaqabataynta hubka ee ururgaareedka qaramada midoobay uu ku soo rogay gobolka daarfuur hub iyo rasaas xaddi badan oo cusub oo lagu soo farsameeyey dalalka shiinaha ruushka serbiya turkiga imaaraadka iyo yemen ayaa la keenaa dalka suudaan halkaas oo mararka qaarkood looga sii gudbiyo daarfuur waxaa sidaasi lagu yidhi nuqul ka mid ah warbixinta amnesty international ee uu soo xiganayo wargeyskan laga leeyahay suudaan suudan tribion waxa uu amnesty international ka soo xigtay in warbixinteeda ay ku xaqiijinayso in hubka fudud iyo midka culus ee lagu soo farsameeyey dalalka ay kor ku soo xustay ay qeyb weyn ka yihiin colaadda ka dhex aloosan milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka dacmusariic ciidanka milatariga iyo xoogaga gurmadka deg dega ah waxay isticmaalaan aalado horumarsan oo ka hortagaya diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn madaafiicda hoobiyaha iyo banaadiiqda lidka kuwa ah agabyada lagu sameeyo shiinaha ayaa lagu yidhi warbixinta uu soo xiganayo wargeyska suudan tribion dowrka imaaraadka ee duulaanka ayaa warbixinta ku xusan sida in maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah adeegsadaan gawaarida gaashaaman ee ka yimid dhanka imaaraadka carabta milatariga ayaana ku eedeeyey abudubaay in maleeshiyada fallaagada ah ay siiso hub casri ah iyo agabyo milatari iyadoo u soo marinayso dhanka jaad dowrka turkiga ayaa sidoo kale ku cad warbixinta ay soo xiganayso suudan tribion ee ay soo saartay hay-adda amnesty international waxaa lagu sheegay warbixinta in turkigu siiyo ciidamada milatariga suudan ee alburhaan uu hogaamiyo hub casri ah oo uu ka mid yahay a k iyo m for kuwaas oo uu dalka soo geliyey ka hor intii uusan qarxin dagaalka labada dhinac u dhexeeya sida lagu yidhi warbixinta shirkadda turkiga ee lagu magacaabo system defense ayaa sidoo kale ilaalada gaarka ah ee alburhaan siisay n qoryaha r konton iyo lix oo ah kuwo fudud oo toogta ku fiican
waad mahadsantahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda adis standard ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso gudaha dalka itoobiya oo ay ku soo badanayaan falal isugu jira afduub dhac iyo kufsi xaddaaf ah sida warbixintu ay caddaynayso arrimahan ayaa si joogto ah looga soo diiwaangeliyaa gobollada kala duwan ee dalka itoobiya meesha ugu badan ee laga soo calaamadeeyey misena ay sida isdabajoogga ah kaga dhacayaan ayaana lagu sheegay inay tahay dhanka waqooyi ee waddanka tagli garmaay waa aabbaha dhalay gabar lagu magacaabo mahlet taasoo laga afduubtay meel u dhow hoygooda oo ku yaalla magaalada adaawa waxa uu maalmo ka hor waraysi siiyey majalladda daabacday warbixintan ee adis standard waxa uuna sheegay in gabadhiisa lagula kacay fal kufsi ah loona geystay jirdil aad u xooggan walow markii dambe ay ka soo badbaaday waa sida uu sheegee dhanka kale tan iyo bishii juun ee sannadkan waxaa magaalooyinka waaweyn ee itoobiya oo ay ka mid tahay maqalla laga dhigayaa dibadbaxyo waaweyn kuwaas oo ay shacabku ku dalbanayaan in wax laga qabto falalkan ku sii xoogaysanaya gudaha waddanka balse xukuumadda abiy axmed ayaa u muuqata mid arrinkaas taag u la iyadoona xitaa ay warbaahinada ka soo baxa gudaha dalka itoobiya ay maahiru mararka qaar ay soo tabanayaan shakhsiyaad ajaanib ah oo u yimid gudaha waddanka qaab dalxiis ahaan ah ama safarro shaqo in la afduubto laguna rakaateeyo lacag madax furasho ah halka kuwo kalena naftuba la dhaafiyo dhanka kale bayaan ay si wadajir ah u soo wada saareen ilaa toddobiyo labaatan urur oo u ololeeya arrimaha rayidka itoobiya ayaa lagu caddeeyey in dhacdooyinkan kala duwan ay muddooyinkan dambe sameeyeen sarawkac aad u ballaaran xukuumadduna ay dhagaha ka furaysanayso iyadoo dhanka kale isku muujinaysa mid wax ka qaban doonta dabcan tani waxay muujinaysaa misena ay deliil cad u tahay sida uu yahay afar sano kadib xaaladda gobolka tigrey iyo saamaynta ballaaran ee ay ku reebeen dagaalada sokeeye oo laga dhaxlay wixii ay warbixintu ka soo faallootay iyo kuwo kale oo daahsoon waad mahadsan tahay iliyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa yeeni shafaq oo laga leeyahay dalka turkiga taasi oo daabacday warbixin ku saabsan boqolaal muslimiin ah oo shalay laga hor istaagay inay salaada jumcada ku ogaan masjidka barakaysan ee al aqsa ee yahuudda gumaysiga inooga haysato booliska maamulka gumeystaha ayaa boqolaal dhalinyaro filistiiniyiin ah ka hor istaagay jumcadii shalay in ay galaan masjidka barakaysan ee al aqsa ee ku yaal magaalada barakaysan ee qudus wargeyska ayaa sheegay in ciidamada ammaanka gumaystaha oo ku sugnaa afaafka hore ee masjidka barakaysan la arkayey iyaga oo boqolaal dhalinyaro filistiiniyiin ah u diidaya inay gudaha u galaan masjidka si ay ugu soo tukadaan salaada jumcaha waxayna dhallinyaradaasi ku qasbayeen inay dib u laabtaan halka qaar ka mid ah dhallinyaradana la arkayey iyaga oo garaacis kula kacaya wariyaasha ku sugnaa barxadaha masjidka barakaysan ee al aqsa si ay u soo tebiyaan dhacdooyinka masjidka ka dhacaya ayay sidoo kale ciidamada booliska yuhuudda weerar ku ekeeyeen dad rayid ah ayay sidoo kale dhaawacyo u geysteen ciidanka gumeystaha waxaana ka mid ahaa wiil filistiini ah oo ay madaxa dhaawac fudud ka gaarsiiyeen mahiraad baad u mahadsan tahay qodobka inoogu dambeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majalladda ingiriiska ah ee the guardian ayaa daabacday maqal ay uga warbixinayso ciidanka yukrain oo markii ugu horreysay duqayn culus ku garaacay garoon militari oo uu ruushku ku leeyahay jasiiradda alqiram sida warbixintu ay tibaaxayso xukuumadda moscow ayaa gegadan u isticmaali jirtay inay kaga duulaan tagto weerarada ay doonaysa inay ku qaado xeryaha askarta kiyef iyadoona mararka qaar laga ridi jiray gantaalada dheereeye ee gooya masaafooyinka fogfog waana tan iyo sidii uu u bilowday dagaalka hadda ka dhex hulcaya labadan dowladood kani waa mid ka mid ah saldhigyada xagga cirka ee uu ruush ku adeegsanaya muddada fog isagoo kala socda dhammaan dhaqdhaqaaqyada guud iyo inuu duulaan kaga soo qaado dhulka yukrain waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee militariga xukuumadda kiyef dhanka kale sida warbixintu ay tibaaxayso xukuumadda uu hogaamiyo faladimir zelenski ayaa sheegatay weeraro waaweyn oo khasaare lagu gaarsiiye moscow waxaana ka mid ah mid lagu beegsaday xarun difaaca hawada oo uu ruushku ku lahaa isla gobolkan weeraradan isdabajoogga ah ee ay fulinaysay ukrain ee gaabiskan laga dareemaya dhanka ruushka ayaa lagu macneeyey maahirow inay tahay in faladimir putin uu maleegayo qorshooyin hor leh oo uu doonaya in si isku mid ah ay saameyn xooggan ugu yeeshaan yukrain iyo dhammaan xulafadeeda gaarka ah oo ay ka mid tahay dowladda maraykanka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen elyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalkaas weyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad dhegaysanaysaan waddanka yemen waxa uu martigelinayaa duqaymo culus oo ay geysanayaan isbahaysiga loogu magac daray barwaaqa sooranka ay hogaaminayaan dowladaha maraykanka iyo ingiriiska saacadihii la soo dhaafay diyaarado dagaal ayaa duqaymo culus waxay ka geysteen goobo kala duwan oo ka tirsan yemen waxayna duqeeyeen garoonka diyaaradaha magaalada alxudayda diyaaradaha ayaa sidoo kale beegsaday jasiiradda kamharan oo ah jasiirad ku taalla badda cas islamarkaana maamul ahaan taabacsan gobolka alxudayda oo ay kooxda xuutiyiintu maamusho warbaahinta kooxda ayaa duqaymahaasi ku tilmaamtay cudwaan ka dhan ah yemen balse ma aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay muddo ku dhow toban bilood diyaaradaha dagaalka dowladaha maraykanka iyo ingiriiska waxay duqaymo culus ay ka fulinayaan waqooyiga yemen iyagoo sheegaya inay beegsanayaan xarumo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta reer galbeedka ayaa weeraradaas uga jawaabaya howlgallada xuutiyiinta ay ka fulinayaan badda cas maleeshiyaadkan ayaana taageero waxa ay ka helayaan dowladda shiicada iiraan yemen oo ah dal istaraatiiji ah oo dhacda halka ay iska galaan qaaradaha aasiya iyo afrika islamarkaana dhinac ka saaran marinbiyoodka baabul mandeb ayaa waxaa ku hardamaya quwado kala duwan oo ay ugu horeeyaan iiraan iyo reer galbeedka labaduba dagaalka si toos ah uguma jiraan waxa dagaalamaya ayaana ah wakiiladooda tusaale dagaalka yemen waxaa reer galbeedka uga wakiil ah isbahaysiga taxaalufka carbeed ee ay hoggaanka u hayaan dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga iiraan dhankeeda waxaa wakiil uga ah maleeshiyaadka raafidada xuutiyiinta oo ay soo gacan qabatay ilaa la wareegidoodii magaalada caasimadda hee sancaa iyo waqooyiga yemen dhibaatada ugu badan ee muddada tobanka sano ee dagaalka ka socda yemen waxaa wajahay shacabka muslimka ah ee dalkaasi oo dhadhamiyey dhibaato adduun midda ugu daran qarnigan iyadoo intaa u sii dheer tahay qorshayaasha lagu doonayo in lagu beddelo diinkooda iyo ugaarsiga lagu hayo haldoorkooda ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay faa'iide intee la eg ayay jidhka insaanka u leedahay tamaandhada ama yaanyada waase kuwee dowladaha ugu badan ee soo saara iyo kuwa dhoofiya warbixintan soo socota waxaa uu muurahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir yaanyadu waa wax soo saarka labaad ee ugu muhiimsan khudaarta laga isticmaalo guud ahaan caalamka sida ay sheegtay hay-adda faw ee taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobey marka laga yimaado badaadiska ama bardhada waxaana wax soo saarkeeda oo sanadkii labada kun koiyo labaatanka gaarayey boqol sideetan iyo sagaal milyan oo tan tobonaankii sane lasoo dhaafay waxaa si tartiib tartiiba usoo kobcayay wax soo saarka khudaartan iyadoona xaddi ahaan wax soo saarkeeda uu ka hooseeyey konton milyan oo tan sanadii kun sagaal boqol iyo lixdankii yaanyadu waxay cunsur ama xubin muhiima u tahay inta badan dhaqanada raashiin ee guud ahaan caalamka waxayna ku jirtaa badeecooyinka sida aadka loo isticmaalo marka guryaha laga hadlayo hase ahaatee dhegeyste ma isweydiisay wadamada ugu horeeya ee soo saara xaddiga ugu badan ee midhahan gadgaduudan warbixintan ayaan arrimahaasi si kooban uga hadli doonaa hadduu allah ogolaado ugu horeen xaqaa'iqda yaanyada ka hor intaanan u gudagelin soo saaristeeda wadamada dhoofiya iyo kuwa ugu badan ee soo dhoofsada wuxuu macalin cabdinuur waxaa nooga sheegayaa xaqiiqooyin ku saabsan yaanyada iyo qaybaheeda ee dalagan la yidhaahda nyaanyada markii u horreysay waxaa la yidhi wuxuu ka soo ifbaxay oo lagu arkay ee south america ama koonfurta maraykanka halkaas oo muddo badan ay ku beeran jireen shucuub la yidhaahda astig iyo inka yuu kasoo fircamo adduunku uu kasoo gaaray kadibna nimankii ee la dhihi jiray badmaaxayaalkii sahamin jiray ee sbanishka ahaa ay oo dhulka asaga ee qabsaday ayaa intay meeshii ayada ahay tegeen yay qarnigii lix iyo tobnaad usoo gudbeeyeen yurub xaggeeda halkaas oo adduunka ay bahashan la dhahahayo nyaanyada ay kaga baahday oo meel kasta oo adduunka dushiisa oo maanta laga yaqaano lagana isticmaalahayo ee iyadoo nooc waliba ha ahaatee yay kasoo fircameen bahashan nyaanyada la yidhaahda hadda waxaa weeye dalaga qudaarta ahee aada faa'iidada u lahoo dadka ay sida ba-an ay u isticmaalaan bay ka mid tahay afrika iyo aasiya iyo yurubba hadda maanta waa laga isticmaalaa iyadoo noocyo kala duduwan ahoo waxaa la isticmaalaa dad xataa intii ay dhaqaan oo ay jarjaraan bay qudaar ahaan ay cuntada ku darsadaan kuwa maraqay ku darsadaan oo suugada iyo maraqa lagu dallacdaayoo aada hadda afrikadan geeska afrikaba ha ahaatee iyo bariga afrikaba ha ahaatee nyaanyadan waxay aada u jecel yihiin dadka intii la beero la soo gooyo ayadoo ay biseel tahay oo ay kuuskuusan tahay intii un la dhaqo un aayarko la gogooyo suugada lagu dallacanhay cuntadii lagu dallacdana aaday u macaan tahay oo dadka ay ay usoo jiidanaysaa idin nin walbaba wuu arkay arrinta ayada geygeenna hadda soomaaliya ayadaa aada looga isticmaalaa gaar ahaan weliba midda nyaanya miroolayda la dhahahayaa aada loo isticmaalaa oo laga laga karsadaa midaba kala duduwan ayay leedahay kala nooc nooc weeyo tan soomaaliya ayaa dhadhankeeda ugu inkaaran yahay oo ugu fiican laakiin tu ka waaweyn oo kana midab inkaaran bariga afrika waa laga helaa iyo meelahan kale ee qaboobaha e laakiin ha la cuno haddii la dhaho waxaad moodaa middan soomaaliya ka baxda ee dhanaanka ku jiro in ay ugu fiican tahay xagga cuntada dad badan baana xataa waa la warshadeeyaa oo dad badan baa siyaabo kala duwan u isticmaala kuwa intay dhaqaan bay gogooyaan oo cuntada ku darsadaan kuwa suugadaasay ku dallacdaan inta badanba suugada lagu dallacdaayo waxa macruufka ahee hanuun loo isticmaala waxaa weye suugada lagu dallacan hayo shiinaha wuxuu soo saaraa xaddiga ugu badan ee yaanyada caalami ahaan isagoona sanadkii labada kun koiyo labaatanka ku jiray martabada koowaad liiska waddamada ugu horeeya ee soo saara khudaartan wuxuuna sanadkiiba soo saara xaddi dhan lixdan iyo toddoba milyan oo tan iyadoona ay kusoo xogto hindiya oo kow iyo labaatan milyan oo tan soo saarta yaanyada saddexaad waa turkiga oo waxsoosaarkiisa sanadlaha uu gaaro saddex iyo toban milyan oo tan maraykanku wuxuu soo saaraa toban dhibic afar milyan oo tan sanadkiiba halka talyaaniga lix dhibic lix milyan lagu sheego waxsoosaarkiisa sanadlaha ah masar ayaa kusoo xigtaa oo lix dhibic laba milyan soo saarta sanadkiiba sbain waxay ka mid tahay liiska waddamada ugu horeeya ee soo saara yaanyada taasoo sanadkiiba afar dhibic toddoba milyan soo saarta mexico waxaa waxsoosaarkiisa sanadlaha isna lagu sheegay afar dhibic hal milyan oo tan nigeria iiraan ruushka ukrain uzbekistan iyo burtuqiiska ayaa iyagana ku jira liiska waddamada ugu horeeya ee soo saara noocyada kala duwan ee yaanyada caalami ahaan marka laga hadlayo qaarado ahaan waxaa qaaradaha ugu horeeya ay kala yihiin aasiya oo boqol sagaal iyo toban milyan oo tan soo saarta sanadkiiba yurub oo soo saarta afar iyo labaatan milyan oo tan labada amerika waxay soo saaraan wax lagu qiyaaso saddex iyo labaatan dhibic lixdan iyo sideed milyan oo tan waxaa kusoo xiga afrika qaaradan waxsoosaarkeeda yaanyada waxa uu gaaraa kow iyo labaatan milyan oo tan wadamada dhoofiyayaanyada islamarkaana sanadkii labada kun kow iyo labaatanka dhoofiya xaddiga ugu badan waxa ay kaliyihiin mexico holland iiraan sbain maqrib turkiga wadamada midooda yurub oo isku geynta waxa ay dhoofiyeen lagu qiyaasay saddex boqol toddobaatan iyo sideed kun oo tan shiinaha faransiiska maraykanka iyo kanada mexico oo ugu horeysa dalalka dhoofiyayaanyada waxaa xaddiga ay dibadda u waariday sanadkii labada kun kow iyo labaatankii uu gaarayey hal dhibac sagaal milyan oo tan halka wadamada kaga hooseeya liiska ay dhoofiyaan boqolaal tan tusaale ahaan kanada oo iyadoo aan qayb ka ahayn wadamada ugu horeeya ee soo saarayaayada balse dhoofisay boqol sagaashan iyo sideed kun oo tan marka laga hadlayo wadamada ugu badan ee soo dhoofsada yaayada caalami ahaan waxaa ugu horeeya maraykanka kaas oo xaddiga ugu badan soo degsada sanadkii labada kun kow iyo labaatankan lagu qiyaasay xaddiga uu soo dhoofsaday hal dhibic afar milyan oo tan isla sanadkaasi waxaa jarmalka uu soo dhoofsaday toddoba boqol lixdan iyo shan kun oo tan dowladaha midooda yurub waxaa iyaguna ay soo degsadeen toddoba boqol iyo shan kun oo tan waxaa kusoo xiga oo liiska kaga hooseeya faransiiska ruushka bakistan oo afar boqol afar kun oo tan soo degsaday sacuudiga ingiriiska holland imaaraadka kanada iyo sbain waxaana sbain xaddiga soo dhafsatay labada kun kow iyo labaatankii uu dhammaa boqol toddobaatan iyo sideed kun oo tan dhanka mandiqada carabta sida ku cad bayaanaadka waxaa loogu yeero qaramada midoobay labada kun kow iyo labaatanka waxsoo saarkooda anyada wuxuu ahaa sida tan masar oo ah dalka ugu horeeya lix dhibic laba milyan oo tan ayuu soo saaray oo khudaarta yaanyada ah jazaa'ir oo dalka ugu masaaxada ballaaran afrika wuxuu soo saaray hal dhibic lixdan afar milyan oo tan tunis ayaa kusoo xigtaa oo liiska ku jirta waxay soo saartay hal dhibic afartan iyo lix milyan oo tan maqrib waxaa waxsoo saarkeeda yaanyada uu ahaa labada kun kow iyo labaatankii hal dhibic soddon iyo kow milyan oo tan suuriya toddoba boqol konton toddoba kun oo tan ayuu ahaa waxsoo saarka dalkaasi yaanyada ciraaq urdun suudaan sacuudiga cumaan lubnaan filistiin liibiya yemen kuweyt imaaraadka qatar soomaaliya comoros ama jazurulqamar baxreyn jabuuti iyo muritaaniya ayaa iyaguna ka mid ah wadamada caanka ku ah soo saaridda yaanyada marka laga hadlayo liiska dalalka carabta ee ay ku magacaaban yihiin dalalkan soomaaliya oo qayb ka ah liiskan aan ka hadlayno wax soo saarkeeda yaanyada ee sida sanadlaha waxaa kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan kun oo tan sida laga dheehan karo liiskanna soomaaliya waxaa u muuqata inay ku jirto nambarada ugu dambeeya wax soo saarka yaanyada mirahan oo qurana ma ahane waxaa qofkii si aada ula socda taariikhda waxsoosaarka dalkan uu dareemaya inuu jiro dib udhac aad u ballaaran oo ka dhashay caqabadihii uu wajahay waxsoosaarka waddankan iyo in sidoo kale ay jiraan fursado taagan balse sida ay tahay dadkiisu aysan uga faa'iidaysan haddaba qaabkee ay ku baxdaa yaanyada qarsh inta laeg ayuuna qaadanaya si aad u soo saarato yaanyo waxtar leh oo si aada ku anfacda waa kan macalin cabdinuur oo arrimahaasi ka hadlaya
nyaanyada marka waxaa weeyo waxay ku baxdaa oo habka loo tanaadiyo oo loo dhaqaaleeyo oo loo abuuro waxaa weeye muddo sagaashan maalmood ilaa iyo boqol iyo konton maalmood ayay maaragtay nolosheedayay ku gebagabowdaa oo lagu beeraa waa haddii si fiican loo xanaaniyo waraabin joogto eh oo aan biyaheedana la badinaynin waana la joogtaynhaye yay u baahan tahay cimilo waxay rabtaa yoomiye sideed iyo toban garaada ilaa iyo shan iyo labaatan garaada intii u dhaxaysa iyo biyaheeda oo joogto ah inay isku heshay doonaysaa bahashan si ay miras rasmiga usoo bixiso u tanaado oo looga faa'iidaysto kulayl heerkul intaa ka badan uma ay baahna haddii heerkulkeeda intaa uu ka bato waxaa weeye tayo fiican ma yeelanayso oo miraheeda tayo badan ma yeelanhayaan markii ay soo go'dana waxaa weeyo muddo shan beri ee ka badan ma sii joogi karto oo isma xamili karto oo way durba way dhimanaysaa intaa intii u dhexaysa shan maalinkii la soo gooyey iyo ilaa adiga afar iyo shan biri muddo intaa la eg bay bahashan iyo nolosheedaba tahayba waa perishable goods waxaa la yidhaahday ka mid tahay durba way dhimataa marka aad baana loo cunaa oo waxaa weeye wa- hataa waa la isu dhoofiyaayoo magaalooyinka way isu dhoofiyaan webiga jiinkiisa iyo tuulooyinka intii lagu beera ayaa haddana la dhoofiyaa oo loo dhoofiyaa magaalooyinka waaweyn muddo saa u badanna ma- nolosheeda ma qaadanayso oo l- ma- isma istaxmili karto oo ma adkaysan karto marka waxaa loo baahan yahay in sida ayada ee ee maaragtay bahashan loo loo dhaqaaleeyo dadka beeraleyda ah ee xanaaniyo waxay ku leeyihiin biyo joogto ah bay u baahan tahay biyaha inay ku bataanna uma baahno oo biyaha hadday ku bataan ama biyo yareen intay qabato ee qorax iyo kuleel uu hunuf ku dhaco durba way dhimanaysaa ama tayadeeda baabi'i ama tiradeeda baabi'i in wax soo saarka la kordhiyo waa xalka keliya ee looga maarmo soo dhafsashada adeegyo ay macquul tahay in dhulkaaga asalka ah aad ka soo saarato si ka duwan halkii aad ka soo dhafsan lahayd isla adeegyadaas oo lasoo dhalarogay iyo kuwa lagugu soo gascadeeyey oo lacago dhowalah laga siinayo
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى